إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan qarax ayaa lala beegsaday ciidamada itoobiyaanka la shaqeeya ee ku sugan degmada qansax dheere ee gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray ciidamada isbahaysanaya ee fadhiya degmada owdheegle kamiin ayaa ka dhacay duleedka degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose dadka ku dhaqan magaalada muqdisho qaarkood ayaa sheegaya in dhulkooda qori caaradii looga qaadanaya iyadoo la adeegsanayo dowladda federaalka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa soo saaray bayaan ay uga tacsiyeeyeen geerida laba hogaamiye oo ka tirsanaa mujaahidiinta maqribul islaam waddanka yugandha ayaa bandow lagu soo rogay cabsi laga qabo cudurka korona awgii إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن waa subaxnimo sabtiya taariikhda hijirigana ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka rajab kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan koob iyo labaatanka maarso sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan qarax ayaa lala beegsaday ciidamada itoobiyaanka la shaqeeya ee ku sugan degmada qansax dheere ee gobolka baay wararka ka imaanaya degmada qansax dheere ayaa ku warramaya in qarax lala beegsaday ciidanka maamulka koonfur galbeed qaraxa ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhaawacmay hal askari wuxuuna ku soo aadayaa iyadoona dhowaan gobolkaasi lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray ciidamada isbahaysanaya ee fadhiya degmada owdheegle fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ayay xalay mujaahidiinta weerar ku qaadeen waxaana lagu soo warramayaa in dagaalku uu socday in muddo ah kamiin ayaa ka dhacay duleedka degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada shisheeye ee dhowaan ku duulay degmada jannaale ayaa isku dayay inay ka soo baxaan gudaha magaaladaasi waxayna weerar kala kulmeen ciidamo ka tirsan kuwa xarakada mujaahidiinta al-shabaab jannaale oo in muddo ah lagu maamulayay shareecada islaamka ayaa waxaa duulaan kula wareegay ciidamada shisheeye iyagoona kolkii ay soo galayeen magaalada ay la kulmeen weeraro waaweyn oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey dadka ku dhaqan magaalada muqdisho qaarkood ayaa sheegaya in dhulkooda qori caaradii looga qaadanaya iyadoo la adeegsanayo dowladda federaalka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya boobka handadaadda isdacweynta cagajuglaynta goodiska iyo andhafaraisgelinta la xiriirta dhula la isku haysto ayaa kusii kordhaya magaalada muqdisho sababtu waxay tahay dowladda federaalka ah oo qofkii lacag siiya islamarkaasina gurigaaga kugu qabsada usoo ansixinaysa in asigu uu leeyahay taasi waxaa ka dhasha muran iyo isqabqabsi xoog leh maxkamadaha dowladda federaalka waxaa lagu kala qaataa laaluush aada u tiro badan had waliba dhulka la isku haysto waxaa loo xugmiyaa ninkii lacagtiisu ay badan tahay wax la yaab leh ma ahan in gurigaada oo dukuminti aad u haysato lagugu qabsado islamarkaasina islamarkiiba la yimaado oo la burburiyo iyadoo garab laga helayo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo xoogaa dhaqaala la siiyey dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waxay sheegayaan inay maqli jireen burcadbadeed laakiin iminka ay indhaha ku hayaan burcad dhuleed markhaatidii iyo dhulkii iyo wixii o dhan wixiiga dhan waa yaacad tihiin marka waxaan ka codsanaya waxaana ninka aan ka cabanayaa ninkaas ayaa dhib ugu haya ummadda soomaaliyeed iyo ninkii wax garanaya o dhan iyo reerkuu ka dhashay marka ugu horreysa waxaan rabnaa ninkaas in loo caqli celiye wuxuu dudumiyuuhay waa beertii muxuu ahay masaajid iyo muxuu ahay meeshii oo lagu samaynay aniga da'daanaan joogaa waad u jeediin ma samaynay dhul aan aan xalaal ahayn inaan masaajid ka sameeya dugsi aan ka sameeya madarase diinta ilaahay lagu fidiyo aan ka sameeya muxuu ahay waqtiga anigoo jooga ma samaynay haddii dhul aan boobaaya dhulkaas inta gagataan ka tegi lahay ninkaas ayaa weerar u wahaya dhul oon aniga iska leenahay oo intaasoo sana aan degannahay maxaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii markii dagaaladii ay dhacayaan aan gatay imaam maxamuud aan ka gatay oo xalaal ah oon kutaab u mari kara dhulkaas ugu haystaa isagaana dadka dawada ka wada niman kale oo asaga oo koox ah koox shabakad ahoo weyn waaye meeshii ladhihi jiray burcadbadeed waxaa dhalatay wadanka waxaa ka dhalatay burcadduleed meelaha shareecada islaamka lagu xukumo ee ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dadku waxay ku haystaan nabadgelyo labadii wax isku qabsatana waxaa loogu garsooraa si cadaalad ah laakiin muqdisho iyo meelaha kale dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ka taliyaan waa taa cagsigeeda taasi waxay keentay in dad badan ay usoo xukun tagaan dhulka shareecada islaamka lagu maamulayo mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa soo saaray bayaan ay uga tacsiyeeyeen geerida laba hogaamiye oo ka tirsanaa mujaahidiinta maqribul islaam bayaankan ayaa waxaa soo saaray tandiimka qaacidatuljihaad ee jasiiradda carabta waxaana looga tacsiyeyey sishaadka labada hogaamiye ee kala sheekh abi ciyaad attuunasi iyo abilhamaam aljazaa'iri allaha uwada naxariiste bayaanka ayaa waxaa lagu bilaabay sidan waxaa mahadiska leh allah qur-aanka kariimka ah ku yidhi من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً
intaasi kadib waxaa la raaciyey xadiid uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam uga hadlay fadliga ee leedahay shahaadada nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasallam xadiid ku sugan saxiixaynka waxaan ku dhaaranayaa allaha ay naftaydu gacantiisa ku jirtee haddii ay ahaan lahayn rag ka mida mu'miniinta kuwa naftooda ay u wanaagsanayn inay iga haraan anigana aanan helin wax aan ku wado kama dibdhaceen sarriyo ku duulaysa waddada allaah markaas buu rasuulka sala allahu calayhi wasallam yidhi waxaan jeclaystay in waddada alle laygu dilo kadib lay soo nooleeyo kadib lay dilo kadib lay soo nooleeyo kadib lay dilo kadib lay soo nooleeyo kadibna la i dilo bayaanka ayaa lagu yidhi waxaan kala kulannay haddii aan nahay tandiimka qaacidatuljihaad ee jasiiratulcarab tiiraanyo iyo murugo xeel dheer khabarka la xidhiidha geerida labada hogaamiye ee sharafta badan kuwaas oo kale ahaa sheekh abiciyaad attuunasi iyo sheekh abilhamaam aljazaa'iri isla markaana ku shahiiday weerar ay fulisay dowladda saliibiyadda ah ee faransiiska dhagarta badan si ay u gaaraan derajada shahiidnimada naxsabuhum kadaalika wallaahu xasiibuhum waxaan nafteenna iyo guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaan ehelkeenna maqhribulislaam uga tacsiyeynaynaa istishaadka labada ahliyey ee hogaamiyeyaasha ahaa alleha u naxariiste tusaalaha sheekh abiciyaad attuunasi iyo dowrkiisa ma ahan mid la inkiri karo saamayntiisana kama maqno maskaxdeenna waxaana inagu filan inuu tegay kadib masiiro dheer oo ka badan soddon sanno taasoo haraysay u shaqaynta diinta allaah iyo inuu soo hijrooday alla dartiina u jihaaday waxayna masaajidda iyo buuraha afghanistaan saaxaadka iyo saxaraha maaliba ka markhaati kacayaan nafhurkiisa iyo deeqsinimadiisa sidoo kale maskaxdaynu kama maqna saamaynta hogaamiya a sheekh abilhamaam aljazaa'iri kaas oo ay buuraha jazaa'ir ku garanayaan dhallinyaronimadiisa inuu ahaa mujaahid muraabid ah ka hor inta uusan haleelin rafiiqiisa a sheekh khaalid abilcabaas mukhtaar bilmukhtaar si ay saxaraha ballaaran uga sii wadaan masiirada jihaadka iyo inay si dhaqso leh ugu dadaaleen sidii laysugu xukumi lahaa shareecada rabbiga caalamiinka si uu u xaqiijiyo fidinta cadaaladda si khayrka iyo barakada isku xukunka shareecada islaamka u noqoto mid dhab ah oo gaarto dhammaan dadka muslimiinta ah waxa keliya ee na sharfaya qalbigana noo qaboojinaya islamarkaana dhibaatada naga dulqaadaya ayaa ah in raggaas geesiyaasha ah ay aadeen xagga rabbigooda iyagoo ku sugan diintooda ku dheggan xaqa islamarkaana ku sugnaa dhufayska ay kaga aadan yihiin jihaadka iyadoo ay hadalladu iska adag yihiin fitantuna ay sii dheer tahay ayna sii haleeshay masaa'ibta haddana uma dulloobin cadowga isla weyn kumana jabin dhagarihiisa waxa ay ku dhegeen diintooda iyo xuquuqda ummaddooda iyagoo si geesinimo leh u difaacay shucuubtooda muslimka ah ma ahan wax la baciidsada in dhulka maqhribulislaam ay ka soo baxaan rag la mid ah hogaamiyeyaashaas waana dhulkii lagu gilgilay gumaystaha ayna ka soo baxeen in badan oo geesiyaal iyo shuhadaba leh allaha u naxariistee faransa iyo kuwa la jira waxay isku soo bahaysteen dhagar saliibi ah oo weyn taasoo ka dhan ah ehelkeenna maqhribulislaam hase yeeshee adkaysiga iyo sugnaanta mujaahidiinta iyo nafhurka ay sameeyeen shucuubta muslimka ah ee qiirada badan ayaa burburiyey xumaantii iyo shirqoolladii ay wateen taasoo keentay in saliibiyiinta dhabarka loo saaro guuldarro qaraar iyagoo aan dib u soo milicsanayn waxaan leennahay walaalaheenna maqhribulislaam sabra oo la sabartama cadowga maxaa yeelay nasrigu waa saacad keliya oo aad sabarto bishaaraadka nasriguna waa mid ka soo ifaysa jihooyinka geesinimadiinna iyo in badan oo nafhurkiinna ah iyo ku-dheganaantiinna sugnaanta caqiidada iyo u socodkiinna koryeelidda kelimadda allaah waxaa ku imaan doona nasriga xuquuqda ehelkeennana way ku soo noqon doontaa allaah idankii alla sarreeye wuxuu yidhi
واتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
ku bishaarayso ummad yahay muslimka ah in dilka hogaamiyeyaasha jihaadka iyo sahmiyeyaasha mujaahidiinta lagu helayo guusha dhow dilkuna muslimka uma ahan sharaf cizi iyo inuu ku waaro jannada mooye halka uu gaalku ku yahay halaag iyo hoog wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina sida faahfaahinta warkan uu mar kale ku eegayay cabdulaahi yaasiin jaamac waddanka yuganda ayaa bandow lagu soo rogay cabsi laga qaba cudurka korona awgii iyadoo walaac laga qabo cudurka korona ee caalamka aada ugu sii kordhaya ayaa madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni waxa uu soo saaray awaamiir dhowr ah taasoo ay ku jirto in waddanka xaalad bandow ah la geliyey waxa uu dadka u sheegay in loo baahan yahay dhaqdhaqaaq la yareeyo waxaa la hakiyey kulamada iyo weliba goobaha waxbarashada oo jaamacaduhu ay ugu horeeyaan mid ka mid a soomaalida ku dhaqan dalka uganda ayaa waxa uu ka hadlayaa awaamiirta laga dhaqangeliyey dalkaasi
shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalkani uganda yoweri museveni uu markaasi asigoo laga wada warsugayay uu soo saaray in markaasi wadanka xaaladan uu markaasi doorbideen inay geliyaan oo ah muddo soddon cisho ah oo markaasi madaxweynuhu amray in la xiro guud ahaan goobaha waxbarashada sida iskuullada jaamacadaha iyo goobaha kale ee markaasi dadku isugu yimaadaan ha ha noqoto meelaha lagu cibaadaysto sida masaajidada dadka muslimiinta ah isugu yimaadaan iyo iyo meelaha kale ee markaasi iyaguna kiniisadaha oo ay dadka kirishtaanka ah markaasi ku cibaadaystaan marka goobahaas oo dhan ayuu madaxweynuhu amray wuxuuna sharcigu dhaqangelayay maanta labaiyo tobankii wixii ka dambeeyey marka hadda xilligan aan kula hadlayo sidaas ayuu markaasi xaaladda dalka waktigii oo u qabtay madaxweynuhu oo aan kasoo gudubnay marka marka guud ahaan hadda waxaa waxaa laga dareemayaa magaalada dadku in isku socodka uu sii yaraanayo waddanka dhan wuu wada gaaray xaaladda sababtoo ah keliya uganda kambaala ma ahan oo magaalooyinka waaweyn hadda oo jamcadaha waaweyn ay ku yaalaan sida imbara iyo imbaali oo kaleento waa uu gaaray guud ahaan jaamacadihii iyo marka aad u fiiriso sharciga wuxuu noqday mid markaasi guud ahaan dalka oo hogaamsamay inkastoo xitaa ay jiraan arday badan oo soomaaliyeed oo gobolada dalka ku maqan oo jaamacadaha waaweyn gobolada dalka ku yaala markaasi wax ku bartaan oo iyaguna aan la xiriiray waxay noo sheegeen in xagga waxbarashadii ay kala siman yihiin caasimada oo la hakiyey marka guud ahaan dalka ayuu xaaladan madaxweynuhu sheegay inuu galayo haddii ay noqoto gobolada dalka iyo caasimada intuba waddanka uganda weli lagama soo sheegin kiis la xiriira cudurka korona laakiinse cabsi ayaa haysa waddamada ay ka mid yihiin kenya jabuuti iyo etoobiya ayaa laga helay cudurka korona waddamada reer galbeedka iyo shiinahana warkood badaa waddanka talyaaniga oo yurub ka tirsan ayaa iminka ah waddanka cudurka aada ugu sii faafayo maraykanka xaalad bandow ah ayaa ka jirta magaalooyinka waaweyn ayaa haawanaya cabsi aawadeed waxaana xusid mudan in dadka guryaha ay isku soo xireen cabsi ay ka qabaan cudurka korona awgi mid ka mid a soomaalida maraykanka ku dhaqan ayaa u waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan runtii anigu waxaan ku noolahay maraykanka maraykanka maantayto waxaa ka taagan dhibaato uu keenay cudurka coronavirus haddii aan matalanba ka bilowno waxbarashada dhammaanteed hadday tahay jaamacadaha hadday tahay dugsiyada sare hadday tahay dugsiyada dhexe hadday tahay elementary iskuolka kulligood xanaanada dhammaan waa xiran yihiin waxaa xiran dhammaan warshadaha ee farsamada gacanta waxaa xiran dhammaan inta badan bisneska ama ganacsiga gaarka loo leeyahay hadduu yahay caafimaad hadduu yahay cunto hadduu yahay mid farsamo kulli waa xiran yihiin sidoo kale waxaa boqolkiiba sagaashan xiran ayrobarada wadanka wadanka wax falay ah oo dabadda ka soo dega ma jiraan wax gudaha isugu gudbaana waa wax yar maraykanku waa wadan ilaahbaa weyne weyn sidaasoo ay tahana maantayto wax falayd ah ama diyaarad ah oo ka soo degaysa garoomada caalamiga ee maraykanka ma jiraan yurub oo dhan waa xiran yihiin ingiriiska goonihiisaa loo xanibay dhammaan wadamada reer galbeedka diyaaradihii ka imaan jiray waa xaniban yihiin dhammaan wadamada carabta diyaaradihii ka imaan jiray waa xaniban yihiin marka wax isu socda oo wadanka ka jiraa ma jiraan waxaa runtii la odhan karaa bandow caalami ah baa ka jira cudurka corona ayaa waxa u dhintay dad badan halka kuwo kalena caabuqiisa isbitaallo la jiifaan laakiinse waxaa xusid mudan inay jiraan malaayiin ka cabsanaya warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa